أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kataabila khabaari ayaa maanta baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar khasaari culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay bartamaha dalka soomaaliya madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in kooxda riddada ay ku jabtay duulaankii ay ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ganacsade soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayso dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas saraakiiliya askar murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday howlgallo kala duwan oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa diyo u kala wareejisay laba beel oo walaalo ah kuwaasoo wadadega deegaano hoos taga magaalada kismaayo dowladda xabashida etoobiya ayaa si adag uga hadashay hadal dhowaan ka soo yeeray kooxda riddada soomaaliya kaasi oo ku aadanaa hubkii lagu boobay magaalada caabudwaaq ee wilaayada galgaduud maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowladiin ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqana deegaano hoos taga magaalada ceelbuur ee wilaayadaas macallimiinta madaariista qur-aanka kariimka ee deegaanka haraale ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo uu qabtay maamulka islaamiga degmada buga qable ee wilaayada hiiraan
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhda hijiriguna ay tahay kow iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabela khabaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay bartamaha dalka soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan الرصاص فأضربينا إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين fiidiyogan koobanna oo ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerarka miinaha oo ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen boqolaal maleeshiyaad murtadiina oo ku hubaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana sidoo kale watay gaadiid dagaal oo doonaya inay weerar ku soo qaadaan fariisimo mujaahidiintu ay ku sugnaayeen fiidiyowgan waxaa lagu soo bandhigayaa weerarkan oo u dhacay sidii loogu talagalay ee ciidamada mujaahidiinta oo baacsanaya maleeshiyaadkii murtadiinta ee doonaya inay soo weeraraan fariisimaha mujaahidiinta waxaa sidoo kale fiidiyowgan lagu soo bandhigayaa meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo goobta dagaalka ay kaga carareen marka laga reebo maleeshiyaadka goobta lagu dilay kuwa kale ayaa isku dayay inay goobta dagaalka ka baxsadaan hase ahaatee shiishyahanada mujaahidiinta ayaa dusha ka tooganaya qaar ka mida maleeshiyaadkii baxsadka ahaa بالمنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين بأمرك حشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله weerarkan kamiinka ee ka dhacay deegaanka waniile ee dhacaduleedka degmada ceeldheer ee bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa qayb ka ah weeraro kamiinno ah iyo dagaallo kale oo ciidamada mujaahidiinta ay ku xasminayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee duulaanka ku soo qaaday qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee galgaduud waana natiijada dagaalka laba sano jirsaday ee xasan gurguurte uu ku soo qaaday qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga بنا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا aad baad u mahadsan tahay walaalka abu xasaan madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in kooxda riddadu ay ku jabtay duulaankii ay ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah sida uu ku warramayo cabdiqani maxmed madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya murtad shariif sheekh axmed ayaa weerar afkaah ku qaaday hogaamiyaha kooxda ridada ee uu hogaamiyo murtad xasan garguurte shariif murtad oo shir jaraa-id qabtay ayaa sheegay in xasan garguurte uu mas-uul ka yahay dagaalbeeleedyada soo noqnoqday ee soomaaliya ka dhacaya islamarkaana walaac ballaaran ay ka muujinayaan hubkii dhowaan u gacangalay mid ka mid ah beelaha dega gobolka galgaduud wuxuu sheegay in maleeshiyaadka kooxda ridada ay ku horkufeen ciidamada mujaahidiinta islamarkaana ay adag tahay inay la wareegaan ammaanka dalka marka ay baxaan ciidamada saliibiyiinta atmis waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr noqdo oo muhiim ah waxaa ugu horeysa noqdada amniga waxaan rabaa inaan ka bilaabo qeybta dagaalada sokeeya oo soo noqnoqday oo meelo badan ka socda laakiin runtii waa nasiib darro qabaa'ilka soomaaliya maanta in lagu mashquulo in laysdilo dhiig walaal la daadiyo hub laysu gato hanti badan lagu bixiyo ayadoo baahi daran dalka runtii aniga waxaan u arkaa nasiib darro in waktigii dheeraay ee lasoo maray iyo dhibaatooyinkii lasoo maray la ilaabo oo laysku mashquulo oo maxay ahaato barakac iyo dil ou dhaco waxay saamayn aan fiicnayn ku yeelanaysaa dowladnimada mana muuqato ilaa hadda qorshe dowladeed oo ku waajahan sidii loo jooji lahay beryihii dambe waxaa xoog u socday hub fara badan oo dalka soo gelaya oo meelo kala duwan ka soo gelaya wuxuu qeyb ka yahay arrimaha culayska ku ah dowladnimada arrimaha dhibka ku ah nabadda shariif sheekh axmed ayaa qiray in kooxda ridada ay uu hogaamiyo xasan garguurte ay dhex maquurinayso asmo siyaasadeed iyo mid amni islamarkaana ay awoodi weysay xakameynta hubka taas beddelkeedana ay isku beddeshay mid ka ganacsata daroogada iyo hubka madaxii hore ee kooxda ridada ayaa saadaaliyey in xasan garguurte uu wakhtiga ku idlaan doono isagoo faramaran islamarkaana ay dowladaha shisheeye ee maalgeliya afrikaanta aysan aqbali doonin in calooshood u shaqaystayaal ay usii maalgeliyaan
dalka waxaa loo diyaarinaya sidaan wada ognahay atmis inay baxdo ama lasoo yareeyo ciidamadooda marka maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay ciidanka dowladdu inuu gaaro mustawo ay la wareegi karaan amniga marka waay meeshaas waxaan wada ognahay burburkii iyo kala daadkii ku dhaca ciidanka iyo waktigay u baahan yihin in la geliyo haddii marka lagu mashquulo ciidankii istraakjarkiisii si khaldan in loo bedelo iyadoo ujeedooyin gaara laga leeyahay in hubka dad gaara gacantooda uu galo in ciidamada hab aan isu dheelitirayn loo qoro taas waxay shaki gelinaysaa in lagu guulaysan karo amniga inaan sugno waxayna ku soo noqonaysaa dowladda kow waxa ka dhalanaya waxa waaye marka wakhtiga bixitaanka la gaaro in la ogaado inaan diyaar loo ahayn adduunkana saa la socotiin ciidamada jooga kharash badanaa ku baxa bajetkooda xilli horaa la diyaariyaa dadaa yabooha marka nina kaama yeelaayo inaad tidhaahdo maalinna diyaaraan ahay maalinna diyaar maahay muddooyinkii dambe waxaa sii xoogaysanayay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta iyadoo siyaasiyiinta iyo madaxda murtadiinta ay eedeymo iyo hadallo kulkulul ay warbaahinta isku marinayaan waad mahadsantahay cabduqani ganacsade soomaaliya ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayso dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa yaasir maxmed
wararka ka imaanaya magaalada cabton ee dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in ganacsado soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadka ka ganacsada deegaanka filibi ee magaaladaasi hoos taga ay si bareer ah u dileen kooxa burcad ah burcadda hubaysan ee koonfur afrikaanka ah ayaa la soo wariyey inay dileen cumar cabdulaahi axmed oo loo garan ogaa cumar qamarji kaasi oo ka mid ahaa soomaalida ganacsiga u jooga deegaanka filibi ee dhacaaduleedka magaalada cabton goobta uu ka dhacay falka dilka ah ee lagula kacay cumar ayaa la wariyey in ay gaareen ciidamo ka tirsan booliiska saliibiyiinta kuwaasi oo aan baaritaanno sidaas u weynan ka sameeyey aagga mana jirto sida caadada u ahba cid ay u soo qabteen falkaasi afar maalmood ka hor ayay ahayd markii kooxa burcad ah oo u dhashay dalka koonfur afrika ay dhaawac culus u geysteen cismaan nuur kaasi oo ay ugu dhaceen tukaan uu ka shaqaynayay oo ku yaala degmada aado oo qiyaastii toddobaatan iyo laba kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada port elizabeth ee dalka south africa
mahadsanid yaasir saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday howlgallo kala duwan oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay shalay qarax la beegsadeen gaari cabdibilaaha oo ka baxay xerada murtadiinta deegaanka janaa'i cabdalle oo ah deegaan dhaca duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey dhimashadu waa afar askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa saddex askari oo kale sidoo kale waxay mujaahidiintu shalay qarax la beegsadeen gaari sagsiid ah oo ku socdaalayay duleedka degmada afmadow waxaa gaarigaasi ku dhintay hal murtad oo ahaa taliyo koox booliiska riddada afmadow dhaawacana waa murtad kale oo taliyaha saldhigga afmadow kaasoo lagu magacaabo ibraahim deeq shabeellada dhexe mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaaday xerada kufaarta afrikaanta ee burundiga ee deegaanka xawaadley oo ah deegaan hoostaga degmada balcad waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus shabeellada hoose mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta yuganda ee deegaanka laanta buuro oo ka mid ah deegaanada waa cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa diyo u kala wareejisay beelo walaalo ah oo wada dega deegaano hoostaga magaalada kismaayo bashiir muuxidiin abu ayman ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey waxay ahayd munaasabad ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose islamarkaana astaan u ahayd wax ku kala qaadasho xukunka islaamka taas oo uu maamulka wilaayada digo uu kala wareejinayay beelaha muslimiinta walaalaha ah ee geeladle iyo harti ee wadadega deegaana ka tirsan jubbada hoose fadhigan oo ahaa midkii labaad ayay beesha harti ku bixisay lacag dhan shan iyo toban kun oo doolar taas oo dhammaystir u ahayd shan iyo labaatan kun oo lagu qiimeeyey diyada haweenay ka soo jeeda beesha geeladle oo nin uu ka soo jeedo beesha harti uu dilay jalsadii iyo kulankii kan ka horreeyey waxay beesha harti ku wareejisay toban kun oo hordhaca u ahayd lacagta lagu qiimeeyey kontonka halaad oo isugeynteedu ahayd shan iyo labaatan kun waxaana muddadii lagu heshiyey kadib ugu dambeyn la qabtay kulankii lagu kala wareejinayay diyada oo ay sidoo kale goobjoog ahaayeen odayaasha beelaha qaar ee dega wilaayada jubbada hoose uga horeyna mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha reer harti ayaa wareejiyey diyada iyadoona loo gacangeliyey odayaashii wakiilka uu ahaa qoyska loo xukumay diyadaas ee beesha geeladle magacaygu waa cabdi xuseen yuusuf waxaan ahay beesha harti waxaa inta u fadhiyaa arrin dhiig oo dhacday marka marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa ilaahaygi gobashaan sharafta leh na waafajiye oo inaan iskugu imaano sharciga islaamka aan ku kala baxno annagu haddaan nahay beesha harti waxaan dhibka u geysanay beesha gelale waxaan ka dilnay gabar waxaana dilay nin annaga ah oo magaciisa la yidhaahdo cabdi urwaa maxamuud gabadhaana waxaa la yidhaahdaa dhibka aan ugeysanay nimco salaad hafow waa beesha gelale beesha gelale iyo annaga hadda waxaan aan isku afgaranay inaan halkan ku kala baxno qabiilaad kale oo wadankana waynala jira walaayada waynala fadhidaa halkaas ayaan ku diyaarsannahay gabadhaas magteeda waxaa shareecadda muslimka lagu xukumay konton halaad oo geel ah kontonkii waa la lacadeeyey waxaa loo lacadeeyey shan boqol oo doolar calaa hal lacagtaas waxay noqotay labaatan iyo shan kun oo doolar toban kun oo doolar mar hore ayaa la bixiyey shan iyo tobankii kale oo dhineedna maanta ayaan bixinaynaa dhankooda waxay odayaasha dhaqanka beesha geeladle la wareegeen diyadooda iyagoona mikrofoon ka qabsaday caddeeyena inay la wareegeen diyadii ay maxkamadda islaamiga ah u xukuntay magacayga waa nabadoon mawlid xafow cabdiraxmaan waa nabadoonka reer geeladle ilaah baa ku mahadsan uma walaayadaa ku mahadsan oo nakala saartay si wanaagsan iyo hore waxaan fariisanay lacag oo geel geli kontonka ah la xukumay lana lacageeyey oo hashii shan boqol oo doolar lagu qiimeeyey lacagtaasoo maalintii horena laka siiyey toban kun oo doolar nala guddoonsiiyey walaayadana hor fadhida lacagtii shan shan iyo labaatan kun ay ahayd shan iyo tobankii kalena muddo afartan iyo shan cashe loo qabtay afartan iyo shantii cashana maanta haddana ilaahay uu na kulmiyey dugulaan ku wada fadhinaa hadda intaasaasay noogu dhamaatay shan iyo toban kun oo doolarna inaan hadda aan nakala wareegnay oo nalaku wareejiyey dadka caanti iyo masaam waxaan kala naha dad walaalaan nahay dhibkaan isu geysanayna saasaan ku kala fiyoobaana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeyn si qalbi furan derisnimo leh walaaltinimo ka muuqato iyo niyadsami leh ayay munaasabadii ku soo idlaatay waxaana munaasabadaasi diikal wareejintaasi dhankooda si diiran u soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka iyo nabadoonadii ka qayb galay kulankaasi waad mahadsantahay walaalka abu iman dowladda xabashada etoobiya ayaa si adag uga hadashay hadal dhawaan ka soo yeeray kooxda riddada soomaaliya kaasoo ku aadanaa hubkii lagu boobay magaalada caabud waaq ee wilaayada galgaduud xarta abduqaadir ayaa warbixinta warkan haya war ay soo saartay dowladda xabashada etoobiya ayay ku sheegtay in maxkama jiraan ay yihiin hadallo dhowaan kasoo yeeray kooxda riddada soomaaliya kuwaasoo muujinayay in hubkii u gacan galay shacabka degmada cabudwaaq uu ahaa mid kooxda riddada ay ka keensatay dhanka waddanka etoobiya arrinkaasoo dhankeeda ka carootay dowladda xabashada etoobiya bayaan ka soo baxa wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa looga hadlay arrinkaasi iyadoona dowladda etoobiya ay muujisay siday kaga xun tahay hadalka kasoo yeeray riddada ee muujinaya in hubkaasi uu gudaha etoobiya uga yimid murtadiinta madaxda ridada ee wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ku eedeysay inay ku dhiiradeen islamarkaana faafiyeen eedeymo aan sal iyo raad midna lahayn xilli hubkaasi ay ku sheegeen mid ka yimid etoobiya warkaas oo ay cambaareeyeen waxay etoobiya bayaankan ku muujisay in eedeymaha kasoo yaray kooxda ridada ay indhaha ka laabanayaan taa beddelkeedna waxay ugu baaqeen murtadiinta inay ka wada shaqeeyaan ka hortagga hubka fudfudud ee siyaabahaan sharciga ahayn ugu faafaya geeska afrika waa sida warka u dhigeen warkan kasoo yeeray dowladda etoobiya ee kusoo aadaya iyadoo toddobaaddii dhowr maalmood uun laga joogo markii shacabka degmada cabudwaq ay gacanta ku dhigeen hub leh noocyo kala duwan oo ay kooxda ridadu sheegtay inay yihiin kuwa uga yimid etoobiya oo ugu tala gashay mahadsanid xaaris maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowladdiiniah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada ceelbur ee wilaayadaasi marwaan maxmed ayaa sii faahfaahinaya warbixintan muddo bil ka hor waxaa deegaanka makaraan oo ah deegaan hoostaga magaalada ceelbuur oo ah xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud safar ku tegay ducaad ka socda maktabka dacwada ah kuwaasoo halkaas u tegay si ay bulshada deegaanka ugu qabtaan dowlad diini ah maadaama ay u taagan yihiin faafinta diinta islaamka ah dowladan oo loogu magacdaray islaaxulmujtamac shacaarkeedunu ahaa ajiibu daaciy allaaha ayuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud u qabtay in ka badan boqol iyo lixdan qof oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka makaraana dadkii ka faa'iidaystay dowladan ayaa isugu jiray rag iyo dumara waxayna dowladani socotay muddo hal bil ah iyadoona ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ahaa munaasabadda lagu soo gabagabaynayo dowladani oo ka dhacday gudaha deegaanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qaybgalay oo ay ka mid ahaayeen afhayeenka nuqabada wilaayada galgaduud nabadoon mascuud xasan casir iyo nabadoon cismaan sheikha dowladan waa hadda xidhanta maanta bacdigeenna qof walbaba inay duubka isku xirto waxna siyaasato kitaabkaas ilaahayna aan baranno garabna aan u naqanno asiga ayaa noo ballama biidni illaahi tacaala inaan kitaabka ilaahay garabkiisa naqanno oonan garab marin diyaar muna ilaahi subxaanahu wa tacaala ha idin dhowro
dowlada islaax mujtamac oo deegaanka makaraan waxaan dhihi karnaa inaan wax u haraba jiran oy gebigood dad diintooda baahi u qaba ay ahaayeen inay rabaan kana faa'iidaystaan waxaa loo baahan yahay in la labalaabo oo la dabcin juhdiyo dadaal aad bixiseen ammaantiinna culummadu waa soo gudbisay waxaan leenaha culummadii dadaalkaas bixisay oo juhdiga ku bixisay oo walaayada degmada leh oo culimmada ducaadda helna ilaahay subxaana wa taala miisaankeeda xasanaadka ha u saaro sidoo kale dadka ku dhaqan deegaanka makaraan ee ka faa'iidaystay dowladda ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalusa iyagoona ka warbixiyey dowladda loo qabtay iyo duruusta ay ku qaateen waxaa noo soo gebagaboobay dowladii magaceed ahay islaaxulmujtamac shacaarkeedan yahay ajiibu daaciy allah inkaa kadib waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad boqol iyo lixdan ruux isugu diro dumar iyo rag dowladda maanta ayayna soo gebagabooday kitaabada aan ku baranayna waxaa ka mid ah أربعين النووي إصلاح المجتمع تفسير إلا جزء عمو تربية الإسلامية
وحوية وحان لنهي دروس تاس هذه هذا نقو فرحني وحان لنهي علوم داس انت سنود داليسي وأكو فرحني هنو هنو جوكتيانا لنا هنو لبن لابان أيغنا أدعينينا أنو كنا إلهي وحان كرجانا قادنا هذا نهي هر مكران أنا واحد فتاح اسمه عمر وكارحان مكران أو دورنا لو دوري walaayada islaamka inoogu timid war ilaahay subxana wataala anha barakaede rukorna allah u dhigo arkaanul islaam waxaa weeye shan waa tawxiidka waxaa laba ka ah salaada sakada iyo soomka iyo xajka arkaanul iimaan an ta'muna billah allah inaad rumayso iyo malaa'ikati malaa'igtiisa iyo kutubi kutubtiisa iyo rasuli rusushiisa wa bilyawmi alaakhira maalin dambe aakhiro wa tu'mina bilqadari khayri wa sharrihi wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargelisay dowraadka ay u qabanayso qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumar dhanka waxbarashada ah laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waad mahadsantahay walaalka marwaan ugu dambayntii macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka haraale ayaa ka faa'iidaystay dowla diini ah oo ugu qabtay maamulka islaamiga degmada buga qable ee wilaayada hiiraan mar kale warbixinta warkan waxaa haya cabdiqani maxmed dowladan oo loogu magacdaray cabdulaahi ibnu mascuud shicaarkeeduna ahaa khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable usoo gebagabeeyey macalimiinta dugsiyada qur-aanka ah ee deegaanka haraale dowrada oo socotay muddo toban cisho ah ayay macalimiintu ku qaateen duruus kala duwan oo wax badan ay ka faa'iideen waxaana munaasabadii gebagabada dowrada oo ka dhacday masjidka jaamica ee deegaankaasi kasoo qayb galay maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable iyo culimaa udiin ugu horeyn sheekh cabdiweli cabdulaahi mudey oo munaasabada ka hadlay ayaa si weyn ula dardaarmay macalimiinta dugsiyada qur-aanka deegaanka haraaleh ee dowrada loo soo xiray waxbarashada had dadka waaweyn faa'iido badan baa laga helay nebi maxamed markii qur-aankan lagu dejinay afartan sano uu jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam weligii wax ma qorin waxna muusan akhrin nebiyul ummiyi ammaan bay u tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ummadda laga soo dhex saarana saasay ahayn weligoodna waxna ma qorin waxna ma akhrin huwa aladii bacaa fi lummiyiina rasuula alla oo allaha ka soo dhex saara kuwa hooyadood loo nisbeeyey rasuul wa huwa maxamedun calayhi salaatu wasalaam rasuulka shaqadiisu maxay ahayd yatluu calayhim aayaati aayaadka allabu ummadda ku dul akhrinahay sida hadda macallimiinta nudqiga looga saxayo oo loogu dul akhrinahayo ayagana ilmaha uga sii saxayaan waa habkii nebiga ummadda ugu dul akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam qur-aanka saxaabigan hadda loogu magac daray cabdullahi ibni mascuud loo ogtihiin afartii saxaabiguu ka mid yaha nebigu uu yidhi ha laga qaato qur-aanka oo cilmigan qur-aanka aada u yaqiinay saas darteeda baa nebi maxamed shaqadiisiba ay ahayd yatluu calayhim aayaati hadda marka muddo dowladda soo socotay ee qur-aanka macallimiinta lagu dul akhrinahay ayagana waa gudbinahayaanoo macallimiin dugsi weeyo cilmigii bay sii faafinahayaan ugu dambeyn qaar ka mid a macalimiinta oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen dowrada iyagoo maamulka ka codsaday in loo soo celceliyo dowraadka ceenkaan ah maantana aynu soo gabagabowday dowradaas tuulada haraale oo hoos tagta buqa qable waxyaabaha aan baranayna kutubahiin baranayna kutubaha towxiidka ayay ahaayeen waxaa ka mid ahay shuruudu laa ilaaha illa allahu shardiyaalka ay leedahay marka hore in cilmi loo lahaado nefyan iyo ihbaat inay leedahay oo wax diidaya laa ilaah ay wax diidaysa ila allahuna wax ay sugaysa inaad yaqiinsan tahay ikhlaas baraxla inaad haddiis ilaahay ku diido la timaadid inaad rumaysa kelmaddaas laa ilaaha ila allahu wax badan oo ayaan ka faa'iidnay waxaana ka codsannay walaayada in ay noo soo celceliyaan dowrada siiba maalinta jumcada iyo maalinta khamiista inta kale dugsiye ayaan joognaa in wax nala bara ayaan haddiis ilahay ku diin diyaar u nahay diinta alla aan xabaarna annagaa culimmadii annagaa dadkii dhaxalkii nabiga la haray intaas ayaan haddiis ilaahay ku diidan aan kala harnay walaayada waana ka codsannay wayna naga aqbaleen aniga waxaan nahay ardadii dowladda ay u socotay tobanka maalmood ee deegaanka haraala oo hoostaga degmada buqa qable jasaakum allahu khayran shiiqii noo akhrinayay khayr allah siiyo waxaanna u baahannahay inaan nooga soo celceliyo mar kasta aan jamco kastaan imaadna u baahannahay ilmahan iyo bulshadeyda si fiican inaan ugu sii faa'iideyna diyaara u nahay macalimiinta oo dowrada u socotay haraala toban maalmood marka alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan waxaan meesha kula qaadanay in mataqaana wax faa'iidaysanna alxamdulilah ardadii iyo bulshooyinkii meelihii alxamdulilaahi ee loo badnaa loo istaaga qur-aankaas la faafiyo dowradan waxa ay qayb ka noqonaysaa horumarka dacwo ee si bulaalaya ah ee ka jira magaalada buqa qable waad mahadsantaha walaalka cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu